maxkamadda gobolka galgaduud ayaa maanta u fariisatay kiiska eedeysanayaal ay ka yihiin cabdi cismaan cabdulaahi ayuub maxamed cabdi iyo gallad axmed xuseen oo dhammaantood ku eedeysan dilka allah u naxariistee hooye sahra cartan xirsi iyo gabdhaheeda oo dhowaan lagu laayay aagga deegaanka qayb ee gobolka galgaduuda madasha lagu qaadayay kiiskan dilka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug saraakiisha amniga iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha maxkamadda gobolka galgaduud xasan cabdulaahi cali ayaa furay dhageysiga dacwaddan maanta oo ay taariikhdu tahay shan iyo tobanka bisha tobnaad maxkamadda gobolka galgaduud qaybta cinqaabta waaxda wada tashiga oo ka kooban garsoorayaasha kale ah garsoore cabdicasiis sheekh ciise cali labo garsoore axmed aadan cilmi saddex iyo anigoo ah guddoomiyaha maxkamadda xasan cabdulaahi cali isla markaana kaaliye ka yahay salaad axmed xuseyn maxkamadda maanta waxay u fadhiisanaysaa dhagaysiga fadhigii koowaad ee galdacwadeedka nambarkiisu yahay maxkamadda dowlad goboleedka galmudug m g g dowlad goboleedka galmudug d d l oo lambarkeedu uu yahay toban toban laba kun labaatan iyo shan fadhiga dacwadda waxaa goobjoog ka ah xeer ilaaliyaha kuna matalaya daw dacwadan xaafiiska xeer ilaalinta guud iyo eedeysanayaasha kale ah cabdi cismaan cabdulaahi lambar labo ayuub maxamed cabdi lambar saddex gallad axmed xuseyn xeer ilaaliya ku-xigeenka ahna kusimaha xeer ilaaliyaha guud dowlad goboleedka galmudug cabdixakiin maxamed xirsi ayaa maxkamadda usoo bandhigay cadeymo muujinaya mid walba oo ka mid ah eedeysanayaasha iyo doorkii uu ku lahaa dilkan isagoo maxkamadda ka codsaday in la mariyo ciqaabtooda
waxaan rabaa mudane guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh qoriga nambarkiisu uu yahay afartan iyo kow beerlaabka ah faldambiyeedkaas lagu geystay islamarkaasna uu soo caddeeyey forensic lab eedeysane gallad axmed xuseen eedeysanaha dhexe oo saddexda eedeysana udhexeeya waaye waa kana qorigiisi uu ku geystay faldambiyeedkaas foolxumada ah wuxuushnimada ah cabdi cismaan cabdulaahi oo asaguna faldambiyeedkaas ku geystay qoriga nambarkiisa uu yahay toddobaatan iyo kow sagaashan iyo saddex konton iyo shan kuuriyaan farjaynaysa isagana waa kana waxaan rabaa inaan maxkamaddan u soo gudbiyo eedeysanaha iska lahaa waa qorigii uu dadka ku dhibaateeyey marxuumiintaasna uu ku dilay sida sharci darrada ah intii meesha laga soo qaaday oo fooqaqa ahayd ee ka dhacday labadaas qori iyo midka maqan intaba waxaan rabaa in maxkamadda inaan usoo gudbiyo forenski laabka la geeyey islamarkaasna uu soo caddeeyey in qayb ka midana labadan qori ay ka dhaceen qaybta kale oo badanna qoriga saddexaad oo eedeysanaha saddexaad uu watay inay ka dhaceen oo aya oo maaragtay rasaastaas oo aan tiradeeda la sheegi karin laakiin annaga intii aan ka awoodnay oo markaasi waxaa noo muhiimsanayd eedeysanayaasha in lasoo qabtaa muhiim ahayd in rasaas lasoo korbiyaa muhiim ahayn oo gaaraysa toban xabaan waxaan rabaa ayadan inaan maxkamaddan usoo gudbiyaan rabaa qareenada u doodayay eedeysanayaasha ayaa sheegay in aanan lasoo bandhigin cadeymo ku filan galitaanka dembiga lagu soo eedeeyey eedeysanayaasha sawiradaasi ma muujinayaan tirada maxruumiinta macna intii leeyihiin ma saddex qofa ma afar qofa ma hal qofa waxaa yaalla meesha ka muuqda wax duuduuban oo mara ku duuduuban marka wax la tiri karo oo la sheegi karo ama qof wejigiisa ama gacantiisa male hal midaa waxaa ka muuqda hal sawira waxaa ka muuqda qof lugtiisa taasoo ku tusinaysa sida uu mataqaana xafiiska xeeruhu u guul daraystay inuu kiiskan u keeno caddayn ku filan oo dadka halkan jooga loogu xukumi karo sidoo kale shaadadii dhimashada oo kiiskan u eed muhiim lama keenin waxay ahayd inuu isbitaal caddeeyo dadka marxuumiinta oo dhintay inay u dhinteen xabado ku dhacay oo mid kasta meesha uga dhacdo isbitaal oo caddeeyeed lama keenin waxaa lagu soo eedeeyey muwaakiliintayda qodobka afar boqol afar boqol soddon iyo afar iyo soddon iyo sagaal xarafka d iyo toddobaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed qodobadaas afar boqol soddon iyo afar waxay u baahan yihiin arkaan ay ku istaagaan ayay u baahan yihiin iyo caddayn ayay u baahan yihiin qofkan markii la dhaho hebel ayaa dilay si kas ah ayuu u dilay waxaa loo baahan yahay caddayn sida shareecada islaamku ay sheegtay qawaaniinta dalka ay isla sheegeen ee waafaqsan shareecada islaamka waxaa lagu caddayn karaa dilka in uu qirto qofkii falka sameeyey lama hayo saddexdooduba waxay ku jawaabeen maxkamadda hortooda maya qiraalkii hore laga qoray maya sidoo kale lama hayo wax caddayna haba yaraatee hal qof laba qof haween qof haweena qariino midna lama hayo caddaynaysa in mu- eedaysanayaasha maxkamadda hor fadhiya in ay marxuumiinta ay dileen ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda gobolka galgaduud xasan cabdulaahi cali ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda maxkamaddu waxay u baahatay markaan showrnay waxaana ka soo baxaya maxkamadda waxaan rabnaa caddaymo dheeriya sida uu qabo qodobka boqol toban iyo sideed caddaymo dheeriyaan u baahannahay waktigana maxkamadda adibinka ka soo sheegaysa